الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وفتحنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
cilmu اlbayaan
sheekhu wuxuu doonayaa inuu ka hadlo cilmigii bayaanka ahaa waxa caadada bulaqadu ay ahaayeen ama ragga balaaqada yaqaana caadadoodu waxay ahaayeen inay macaaniga xag hore mariyaan bayaankana ay ku xijisiyaan badiicana ay ku xijisiyaan wuu khilaafay sheekhu mutaqadimiinta istilaaxoogii macaanigii xagga hore la marinayay dhexda ayuu geliyey macaanigii tashbiiha ayuu ka bilaabay ujeeddada cilmigani waxa weeyaan inuu ka hadlo majaas iyo kinaayo labadaa baydood laakiin majaasku kolkuu majaasul isticaaro yahay wuxuu ku dul binaysan yahay tashbiih kolkaasa tashbiihii oo xaqiiqada ka tirsan loo baahday in laga hadlo haddaba cilmigeennani wuxuu ka hadlayaa saddex qaybood atashbiih waalmajaas waalkinaaya saddexdaasaa la isku yidhaahdaa sidoodaba bayaan arkaanuhu tashbiihu arkaan buu leeyahay alamila tusaalayowbuu inaga siinayaa tusaalayowgii wuxuu ku bilowday abilmacari ninkii la odhan jiray bayduu lahaa ayuu ku bilowday qaala almacari fi lmadiix macari wuxuu yidhi madiixkiioo nin ammaanaya anta ka shamsi fi diyaa'i wain jaa wasda kaywaana fii culuwi lmakaani nin buu ammaanaya abilmacari wuxuu tilmaamayaa anta ka shamsi fi diyaa'i wain jaa wasda kaywaana fii culuwi lmakaani anta adigu ka shamsi cadeed oo kale ayaa tahay fi diyaa'i xagga iftiinka wain jaa wasda abad gudubtid kaywaana abad gudubtid fii culuwi lmakaani xagga makaanka sarreeya abad ka gudubtide almacari abilmaxbasayn abilmaxbasayn baa rahiinu lmaxbasayn baa la odhan jiray rahiinu lmaxbasayn rahiinu lmaxbasayn weyn dhala'aa gurigana kama bixi jirin kolkii dambe akhirkiisii dambe almacari waa tuuladii yaraydu ku dhashuuri ganaan jiray ayaa macarra la odhan jiray kolkaasaa loo nisbeeyo abilcala almacari bay yidhahdeen abilcala almacari ninkani nin buu doonay inuu ammaano wuxuuna ku ammaanayaa xagga ifteenka iyo jamaalka iyo quruxda uu leeyahay haddaba quruxdii ayuu u baahday shay kale uu tusaale uga soo qaato shayga ugu iftiinka badan wuu waayey ilaa cadeedda mooyaane cadeedda wax ka iftiin badan buu waayey kolkaasuu yidhi anta ka shamsi fi diyaa xagga iftiinka cadeed baaba tahay buu yidhi istifnuu soo reebayoo wain jaawasda kaywaan laakiin xidiga kaywaanka la yidhaahdo xidigaasi waa xidiga xidigaha ugu sarreeya xidigaa adigu waad ka sarraysaa fii culuwi lmakaan cadeeddu se kama sarrayso ayay ka dhigan tahay macna oo intaa cadeedda waad kaga qiimo badan tahay eeg cadeeddaad la mid tahay dhinac kasta kale mid ma tihide xagga waxaad kala mid tuhun iftiinka ee xagga makaanka adaa ka sarreeya cadeedda oo isku makaanba ma fidhigin buu leeyahay
أنت كالشمس في الضياء وإن جاء وجد كيوان في علو المكان
haddaba mushabbah arkaan baynu u baahnayne waa anta waa ka la shabahayo mushabbahun bihi waa ka lagu shabahayo shamsi weeyaan aadaadka yaree tashbiiha keensanaya kaaska ku jira weeyaan xagga ay iskaga eg yihiin ee layskaga shabahayo waa fi diyaaida weeyaan arkaanu tashbiihii afarta ahaa antadii iyo iyo aadaatu tashbiihii iyo mushabbahun bihigii iyo wajushabihiiba wa kuwa wa qaala aakhar qaala aakhar wuxuu uga jeedaa wuxuu tilmaamayaa nin gabayaa'a oo kale inuu isna gabay tiriyey gabaygiisa waxaa ka mid ahaa أnت kالlaysi في الشhaجاaعة والإb dاmi والsayf في qirاaع الkطuب anta niyahu adigu buu yidhi kalays aar oo kale ayaa tahay aar baaba tahay buu yidhi fi shajaaca xagga geesinimada geesinimada aar baaba tahay buu yidhi iyo wاlإqdaam dhiiranaanshaha saad u dhiiranaysid aar baaba tahay والsayfi seef oo kale ayaa tahay fii qiraaci الkhuطuub xagga mashaakilka sidaad iskima difaacaysa xagga mashaakilka iyo difaacoogana waxaba tahay buu ku leeyahay seef baaba tahay leeyahay mushabbahun bihigu waa anta mushabbahu waa anta mushabbahun bihiguna waa leyska aadaatu tashbiihu waa kaafka wajushabuhuna waa shajaacadiiyo iqdaabka halkaa tashbiih baa ku jira waxaa kaloo jira mar labaad antadu waa mushabbah mushabbahun bihiguna waa seef آداة تشبيهنا وكاف محذوف وما يشتكو جرا وتشبهنا وقراء الخطوب وتشبيه لبعض ما يشكو كمين أنت نيه أدقو كليتي آر أو كلا أياتها في شجاعة حق جيسي, جيسي نمذا إيوال إبدامي لإغنانشها وصيف سيف أو كلا أياتها في قراء الخطوب حق مشاكلك دفاع أسكي دفاعي وقال آخر منك لنوح يري كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح كأن أخلاقك نيه أخلاقنا ذا وحبا لموذابو يري في لطفها حق دبع سنانتا إيه ورقة حق فضيتك فيها تح... وفيها كل احتجرة نسيم الصباح لينا يرى صباح لنا عضاء معانك يقبوغ إلى ذهي أخلاقنا ذا لينا يربا لموذابو يري نينك لوحك على يستيين وكهض الله أخلاق من ساعدك أي أبي هذا أخلاق ذي أي أرجع لك أخلاق ذي سيبو يصير بالتلمان أخلاق ذي سحق معانك إيا وناك وح الله وحكو تلمامو قرم واجه shayga ula egaaday uu isiri bal shayga ku tilmaam waxay noqotay subaxda hore layda dhacda laydhaasi caafimaadka jirka ayaa ku jira hataa sidaad garanayso firfircooni baad yeelanaysaa maalinka subaxda hore aad masaajidka ku kalaahdo halkan ilaahay subaxda hore kalaha inaga leeyahay waa halkay gaaladu ka jimicsatay weeyaan subaxda hore waa la jimicsadaa bay ku odhanaya waa la yar ordaayo waa la jimicsadaa kolkaa taasuu tilmaamaya ayaa wuxuu yidhi kaana akhlaaqaka niyahu akhlaaqdaadu fii lutfiha xagga lutfigeega iyo wariqatin dabacsanaanta oo fiihaa akhlaaqda ku jira نصيم صباح لا بد مودا صباح ده هودا يرى نعضا ليلة يرى صباح ده نعضا أيام المودا بوي هذا التشبيه وكأنه مشبه نوى أخلاق مشبه به نوى نصيم وتشبه نوى لطف يتك أضا هذا بس وحي تصالها أن تصالي يوبه هوريك قد وينيهي تصالها صدحات لبضي هوري وحي قد وينيهي لبضي هوري هذا تشبيه مشبه به أيو قليه أو كالشمس قلت إنه لهين أما كالليثي قلت إنه لهين آداة تشبيه وحا uu ku jiray muxuu ahaa mushabbahun bihiga laakiin ka annadu way khilaafsan tahay oo iyadu mushabbahay gashaa ka anna akhlaaqaka waxa la shabahayo ayaa akhlaaq ah waxa lagu shabahayaana waa nasiimu sabax intaas uga duwan yahay wa qaala aakhar nin kaloo gabaya ihna isna wuxuu yidhi kaannama almaau fii safaa'in waqad jara daa'ibu lujayni ninkani wuxuu arkay biyo yar oo oo dareeraya ayuu arkay biyo dareerayuu arkay oo saafiya oon sii dhooba ayna la soconin oon calow ahayn oon qasnayn oo aad saafi u ah oo waxaa guntooda ku jirana la arkayo maca daalika haddana biyahaasi waxay biyoyowga kale kaga duwan yihiin waa biyo dareeraya eeg biyo fadhiyo saafiya waa la arkaye biyo dareerayo saafiya maad aragtay adigu way iska yar yihiin sida lagu hela adag kolkuu biyaha la yaabay ayuu saafinimada wax alla wuxuu ku qiyaasu garan waayey kolkaasuu is yidhi waxa ugu dhadhow fidada dhalaashan fidada marka la dhalaaliyo markaa la dhalaaliyo saafinimada fidadu ay leedahay ayay ugu dhadhowdahay kolkaasuu yidhi kaanama almaa biyaha waxbad moodaaba fii safaa'in xagga saafi ahaanshaha waqad jara xaalada uu socdo welibana uu dareerayo daa'ibu lujayn fida la dhalaaliyaabad moodaabu ku yidhi aadaatu tashbiihu waa kaanama mushabbahuna waa almaa mushabbahun bihiguna waa fii safaa mushabbahun bihiguna waa daa'ibu lujayn tusaalahani wuxuu la mid yahay kii ka horreeye ka anna ahaa oo afartaa tusaaleu sheekhu keenay ujeeddada uu ka leeyahay waxa weeye labada tusaale ee hore mushabbahun bihigu wuxuu galaa maxaan aadaatu tashbiihu mushabbahun bihigu galaa labada tusaalee dambana aadaatu tashbiihu mushabbaha ayuu galaa albax intaynaan khulaasada gelin bal hadda baxdigaa yar aynu aragno fi lbeyt alawal beytka koobaad carafa wuxuu tilmaamay ashaa carafa wuxuu gartay ashaaciru ninka gabayaagi ihi anna mamduuxahu ninkuu ammaanayaa wadii'u lwejhi inuu wejigiisu iftiimayo mutala'li'u dalca jooggiisuna uu aada u wedhwidhayo fa araada wuxuu damcay an ya'tiya lahu inuu ula yimaado bimihaalin tusaale taqwaa fiihi ay ku xoogaysatay asifatu sifadii sifadii quruxda ahayd ee ninka wejigiisa ka muuqatay wax isagaa tusaale u noqda ay aada ugu xoog badan tahay ayuu jeclaystay inuu la yimaado wahiya sifaduna adiya ku shabahay libaax ayuu ku shabahay fi luulaa ta hore wa bisayfi seef ayuu ku shabahay في ثانية تثانية إيه لبابنا وبين وحو عديي هذه المباهات شبه أي عديي بأداة آلات بكو عديي وهي الكاف كاف آه وفي البيت الثالث بيت صدحاد وجد وحو هلي الشاعر نك قبياقيه أخلاق صديقه ساحبك أخلاق ذي سأيو كهلي دمثة من آد دبعسا إلي تهي لطيفة أو فضب ترتاح أي كرها حيثنيسو لها إيضا النفس النفس فعمل وحو سميي على أن يأتي إنه يماد ليماده لها إيدا أوليماده بنظير مثل مذا oo tatajallaa ay caddaanayso fiihi dhexdiisa haadihi sifatu sifadu oo wataqwa ay xoogaysanayso fa ra'aa wuxuu arkay anna nasiima sabaax laydha yar ee subaxda dhacdaa kadaalika kaasoo kale inay tahay facaqada wuxuu u guntay almumaahalata isku isku mid noqoshadiibuu guntay baynahumaa dhexdooda wa bayana wuu caddeeyey haadihi almumaahala mumaahaladaana bilxarfi ayuu ku caddeeyey oo kaana ah xarafka kaana ayuu ku caddeeyey wa fi lbeyti araabic beytka raabica ana camila shaacir ninka gabayaagihii wuxuu sameeyey calaa an yajida inuu helo mahiilan tusaale inuu helo lilmaa'i biyaha uu u helo tusaale inuu biyaha u helo ayuu isku dayey asaafiya ee saafiga ah kaasoo taqwaa fiihi ay ku xoogaysanayso sifatu safaa sifadii saafi ahaanshuhu fa ra'aa wuxuu arkay anna alfidata fidada adaa'ibata ee dhalaashani tatajallaa fiihaa inay ku xoogoobayso haadihi sifatu sifadani famaatala baynahumaa baynkoogii ayuu mumaasale ka bixiyey wa bayana haadihi almumaasalata ayuu caddeeyey bilxarfi kaana ayuu iyadana ku caddeeyey fa anta taraa warniyaho waad aragtaa fii kulli beytin beyt kasta waad ku aragtaa buu ku yidhi fii kulli beytin baad ku aragtaa oo min alabyaati alarbaca ka mida ana shay-an shay jucila in laga dhigay masiila shay-in shay ku lamida fii sifatina ku lamida sifadaasoo mushtarakatin la wadaagsanayo baynahumaa dhexdooda haddaba wa ana aladiika dalla ku tusay calaa haadihi almumaahala isku mid noqoshaduna adaatun adaad weeyaan oo hiya alkaafu kaaf ah aw kaana ama kaana ah wa haadaa kaasi maa yusamaa bitashbiih waxa tashbiiha lagu magacaabo weeyaan waqad ra'ayta waad aragtay an laa budda lahu inaan looga maarmayn tashbiiha min arkaanin arbacatin afar rukni tashbiiha afar rukni loogama maarmayo ashay-u midi waa shayga alladii shayga oo yuraadu la doonayo tashbiihuhu in la shabaho waqad raa tashbiihuhu wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa almushabbah baa lagu magacaabaa wa shay-u midna waa shayga alladii shayga oo yushabbahu bihi wax lagu shabahayo wa yusamaa isna waxa lagu magacaabaa almushabbaha bihi baa lagu magacaabaa wa haadaani labadaas yusamayaani waxaa kaloo la yidhaahdaa darafayu tashbiih baa la yidhah darafayu tashbiih haddii darafayu tashbiih lagu yidhah waa labadaas wa sifatu sifada almushtarakatu ee la wadaagsanayo bayna darafayni labada daraf loo wadaagsanayo midna weeyaan wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa iyada weju shabah baa lagu magacaabaa ama weja shabah baa lagu magacaabaa wayajibu waxaa waajibaya an takuuna haadihi sifatu sifadani inay noqoto fi lmushabahi bihi mushabahu bihiga dhexdiisa aqwaa mid ku xoog badan oo wa ashare ka shuhraysan minhaa iyada uunoo fi lmushabbah ku jirta sifada yare mushtaragga iyo mushabahu bihiga inay ka shuhraysata ay caan ku tahay baa loo baahan yahay mushabaha laga caansan yahay waayo ninkan cali ah ead cadeedda ku shabahayso xaggeed kaga shabahaysa xagga diyaha saw maaha haddaba diyuhu iftiinku calina wuu ku jiraa cadeedana wuu ku jiraa laakiin keebuu caan ku yahay dee mushabahu bihiga waa inuu caan ku noqdo oo cadeeda ah daa'iman haddaad tidhaahdo tusaale ahaan moxamed waa cali oo kale xagga dherarka eeg moxamed waa cali oo kale xagga dherarka dherarkaa la iskaga shabahay soo maaha kolkaa waxaa waajiba dherarkaa tuulkaasi inuu caan ku yahay mushabahumbihiga oo cali hadduuna caan ku ahayn maxaa mushabahumbihiba looga dhigi lahaa waa qaacidada laakiin qaacidadaa mararka barkood baa la jebiya oo qur-aankay dhex dhacday iyadoo jaban qaacidadaa siiye oo ilaahay baa yidhi kaanahuna lulu-un maknuun xuurulciinta ilahay muxuu ku tilmaamay inay lulu yihiin soo maaha eeg xuurulciintiibaa mushabaha lulu-ina muxuu noqday mushabahum bihi hadda xaqiiqdana waxaa la iskaga tilmaamaya xagga diyaaga soo maahay midkaa iftiin badan xurucintaa iftiin badan kolka qaacidadu halkaasoo kale waxa weeye sifadii oo mushabahu bihiga aan xoog ku ahayn mushabaha xoog ku ah laakiin sababta qaacidada halkaa loola yimid waxa weeye aadamaheenin ayaa lu-lu a yaqaana xurucintana aan aqoonin xurucinta miyaynu aragnay kolkaa shayga kaa maqan maba taqaanid oo kale xataa sifada halka ku xeel dheeraada eh kolka waxay taqriibu dihni baa loo yaqaanaa mufasiriintu waxay idhahdeen tusaalahaasoo kale waa taqriibun liladhaan waa tusaalaha maskaxda ugu soo dhadhow ayaa lagugu soo qabanaya kamaa ra'ayta fi lamila uma adaata uma adaatu tashbiih haddana ka waa adaatu tashbiihi wahiya alkaafu iyo wakaana iyo wanaxwi iyo iyo wanaxwuhuma waa kaafka iyo kaana iyo waxa lamidka ah waxa lamid ah lafdiga mitlu iyo lafdiga naxwi iyo lafdiga yuxaakii iyo lafdiga yumaatilu iyo waxyogaasaa lamid ah walaa budda waxaan laga maarmaynin fii kulli tashbiihin tashbiih kaste min wujuudi darafayn labada daraf inay joogaan labada daraf waa maxay markii dhaweyd weynoo soo sheego wixiina yidhi wahaadaani yusamayaani darafay tashbiih labada daraf waa ayo waa mushabaha iyo mushabahun bihiga waxaa lagama maarmaana tashbiih kasta in laga helo kolka haddaba tashbiih kaste labadaa daraf adigu waa inaad qaadatid oo mushabihiina waa inuu meesha joogo mushabahun bihigiina waa inuu meesha joogo afarta tusaale baad ka soo helaysaa waqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu noqdo المشبه مشبه محذوفا مثل حذفي للعلم به علم إن لو جرانا وين عكتابك مشبه بالحدفية محانا لو جريا للعلم صم بكم بو إلهي ليه سبحانه وتعالى صم بكم صم بمعنى هم كصم فلقا هم تيوال اسكتشنا ولا ركا نراسي فلا ولا جرى ولكنه يقدر في الإعراب حقا إعراب كده قدرين يهيئوه kolka mushabaha aynu sumun ka jarnay waa mubtadihi baa maqan baynu odhanayna waa icraabka uu qadiran yahay yuqadar fi licraab wa hada taqdiiru taqdiirtaasina kol haddii la qadarayana bimasaabati wujuudihi waa isagoo meesha yaallo oo kaluu wax xadfanba laga dhigi maayo kamaa idaa su-ilta waaba adoo lagu weydiiyo baa lagu yidhi oo maxay lagu yidhaha kayfa caliyu arcali ka warran baa lagu yidhi kayfa caliyu haddii kayfa caliyun lagu yidhaah oo faqulta dee adna aad jawaabta ka dhigtid ka zahrati zaabila ka zahrati zaabila baa tidhi زهرة ذابلة واحد مودا أضح يرو قاري بات أضح يرو قاري أذابلة وقاري دوية علي كورن بالك يريو كزهرة ذابلة باتلي ما مشبه إمك واحد فيه أو هو وعلي هذا هو أو عليه كزهرة ذابلة أضح يرو قاري ويا فإن كزهرة خبر وخبر لمبتدئ بؤيه محذوف أو لحذفي وتقدير تقديرتنا هو ويان هو زهرة ذابلة ويان وقد يحدث إلا حذفا لغا يابا وجه شبه إلا حذفا لغا يابا وجه شبه أنا ولا حذف كرا وجه شبه كلك اللي حذف يو أنت كال أنت كال أنت علي كالأسد كلك إنه لا وجه شبه مين مين نسك حذف علي كالأسد في الجراءة دي ما ماشي كما قال وقد تحدث وقد يحذف وجه شبه وقد تحذف الآذات بين يريو آذات كنا ولا حذف كرا آذات كلك اللي حذف يو وضع آيات القرآن كصم كجرت أو آيات صم بكم أيدي هنا مشبه بحذف dhinacna aadaadkii baa xadfan dhinacna watushabihii baa xadfan bal inta la isugu dara eeg haddii anta laytun lagu yidhaha anta laytun mee aadaadkii aadaatu tashbiihi mee anta kan layti bay ahayd soo maaha oo kaaf baa meesha yaalay kaafkii baa la iskaga tegey anta laytun baa lagu yidhi libaax baa qataa hadduu libaax baa qataa haddii libaax oo kale ay ahayd hawshu in la yidhaha anta kan laytun waa la iska xadfan taasuu tilmaamayaayo wuxuu yidhi وقد يحذف وجه شبه إن وجه شبه لحتى لغا يابا وقد تحذف الأذات آذات كان إن حتى لغا يابا كما سيبين لك سيدا لغو عدين فيما بعد وحا حق الدنبيا له أيا لغو عدين يا بكيو انتاسي وتعليق ير أما بحث ير وتصال يوغي كسميي أين شرحني خلاصة وتشبيهي أشيغ ينوى انت التشبيه قلت واحد تشبيه اللي يلهده وبيان أن شيئا إن شيء العديه ويان أو أشياء أما أشياء العديه ashyaada oo shaarakad la wadaagtay hayrahaa hayrkeed la wadaagtay fii sifatin sifa la wadaagtay aw akhara ama sifo wax ka badan la wadaagtay biadaatin adaadna lagu caddeeyo oo hiyalkaafu kaaf ah aw naxwuhaa ama wax lamidka ah malfuudatan xaalo ay tahay mid lagu hadlayo hadda waa adaadka oo waa lagu hadlayaa aw malxuudatan xaalo ay tahay mid la mulaaxadaynayo un waa kolkay maxduufada noqon jirtay halkaa wuxuu inoo sheegay tashbiiha tacriifkiisii oo tacriifu tashbiih التشبيه هو بيان أن شيئا وأشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملحوظة أو مل... ملفوظة أو ملحوظة إذا تعريف في كلمة أركان تيسين أنت نكرق يا يوم حيولي أركان تشبيه وح أركان تشبيه اللي هو يقالنا أربعة وأفر هي أفر تاسي المشبه ومشبه إيه والمشبه به مشبه به جيسة ويسميان لبدا وحلقوا مقعابا طرفي تشبيه بالقوا مقعابا يو أداة تشبيه أداة تشبيه يو وجه شبه وجه شبه ويجب وحواجب أن يكون إنه نقض وجه شبه أقوام الحوق بضن وأظهر عان في المشبه به مشبه به كقلب كتره منه وجه شبه أنك عنصر وفي المشبه كتره مسألة الكحل ما مغشى نحو ذا مسألة الكحل بقى مثل اللي هو يقعنا هلك وكليه أظهر في المشبه به منه في المشبه كليه ومسألة الكحل waa masaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaamaha soonkooga uu ku kala fadilayey oo kale masalatu lkuxli waa shay qura oo kala adag oo kala fadli badan tusaale ahaan waa adoo yidhaha maxamed maxamed wuu ka qurux badan yahay muxamed muxamed hadda labada maxamed maad garanaysaa waa aniga un bimacnaa wuxuu ku leeyahay wajushabu waa inuu ka xoog badnaado wajushabaha un wajushabuhu waa inuu ka xoog badnaado maxay wayajibu an yakuuna inuu wajushabuhu noqdo ayaa waajiba aqwaa mid xoog badan oo wa adhara caan ah في المشبه به كل كجرى مشبه به منه وجه شبهه وجه شبههم وجه شبهه كعان سنانيا وفي المشبه لكن حاجة ما حلقي كل دوين هينو وجه شبهه مشبه به كجرى وإنه كعان سناده وجه شبهه مشبهه كجرى صدق كده كنت محمد محمد وكبر واحد بدنا يكون كذا محمد مركب تاجنيه ayuu ka qurux badan yahay muxamed marka uu fadhiyo laakiin xaalo qurhowan maaha kolka waa maxamedood maxamed uu ka fadilaysid mooyaane waa kuliishay asalba masalatulkuxli haddaad maqasho waa shay qura ood isagun kala fadilaysid laakiin biictibaaray biictibaarayn baad kala fadilaysaa waad fahantay baan ku malaynaya namuudaj in yaroo namuudaj ayuu doonayaa inuu ina siiyo qaala almacari ninkaa mucaraa lama yidhaha inta badan soomaalidu miimkay damisaa meelay ka keentay garan mayne qaala almacari rahiinu lmaxbasay waa la iska yaqaanaa abilcala almacari nin caana weeyaanoo haniyun can tacriifa wax alla cid alla cid u baahani ma jirto abilin in tacriif yar laga bixiyo waayo waa nin la wada garanayo wuxuu tilmaamayaa abilcala almacari habeen buu jeclaystay habeenkaa wax u xasilay garan mayne habeen buu malaha u helay wax qaaliya habeenkii baa dee wax kasta kala qiimo badnaaday wax alla wax kastuu tilmaamaba habeenkii baa kala qiimo badnaaday wuxuu is yidhi habeenkan quruxdiisa bal raadi wax kaloo lamid ah oo quruxdaa yeelan kara wuu baaday baaday baaday baaday wuxuu is yidhi habeenkani quruxda malaha maalin unbaa u kolkaasuu maalin ku tashbiihinaya kaasuu nadiir uga dhigaya iyo kolkaasuu yidhi بالليل كأنه صبح في الحسن وإن كان أسود طيل صاني رب الليل بيقول ألا هبين بضنا كأنه واحد مودا هبينك الصبح الصباح ريبا بد مودا في الحسن حق غرفة هبين قبي يسوى الصباح مودا بضنا حق غرفة وإن كان هضأ هذا هبينك والصباح هبين قد ويران أسود طيل صان طيل صان كيس من المدوية اك طيل صان كواحد لو يقانا مركة خواصطة يحرطه ودنجينا لقمية قانين كبرات dhar miyuu jiraa dadka kale ayna xidhan khawaaskuna ay xidhato waxaa jirayey awal hore dhar shariifta loo yaqaanaa jirayay ninkii shariif mumne dharu xidhan jiray baa jiray oo ragga kale ee mamnuucu ka ahaan jiray duwa dawlat alislaamiya dhar waxaa jiray shariiftun ashraaftuu loo yaqaanay dhar culimaduu loo yaqaanayna wuu jiray culimada uun oo ninkii sheekha unbaa xidhanaya dharkaa lagu odhan nin kale una isku isku isku xidhanaynin kolka eeg dharka culimada loo daaya culimada loo yaqaanaa waa dhar ka qaalisan ama ka qurux badan ama ka qiimo badan dharka kale isagoo madow aag shayga cadi qurux male cadaanka qurux maha sidiisa shay madow oo shay cad ka qurux badan isoo ma jiro kolkaa dharkaa culimmadu ay qaateen waa dhar wada madow oo quruxdooda laakiin indhahaaga soo jiidanaya kolkaa wuxuu yidhi habeenkani xagga quruxda iyo iftiinka waaba subaxdu subaxdii cadaan buu ka dhigay maaragta laakiin wuxuu kaga fadilay habeenku wuxuu kaga fadli badan yahay buu ku yidhi subaxda dharkiisa ayaa diilasaana dharkii culimada ah dharkiisa amad madow ee tiilasaanka amaada dharkay bufle waa dharkii culimada u gaarka ahaay kolkaa madowgan yare habeenka ku jira ma arkaysaa soo habeenku ma madoobo dabcan oo maalinta kama madoobo wuxuu ka dhigayaa madow daatiya kama dhigan kama dhigine wuxuu ka dhigay dharkii culimada ee madoobaa kolkaa madowgani sidiisaba waa qiimo oo cadaadii maalintii dhaafay buu kuleeyahay uu ka qiimo badan yahay huba laylin alla habeen badanaa كأنه وحبد مودا هبينك الصبح الصبح أياد مودا في الحسن حق قروحدا وإن كان هذا هذا هبينك أسود طيلسان نركي سميد مدوي هاي وهذا نركي خطرتها يا علماء أحد ما ذا بيكم أي كلية هذا بقى تشبيه بقى يلا هذا تشبيه واقع النا مشبهون وهذا كأنه هذا كنت تماركيسا هذا أيا سيرة قرن يسوي مشبهية مشبه به قنوا الصبح وتشبهون وفي الحسن أركان تميان كورا ماينين jadwalkaa yar hadduu intaa meel uun ka khilaafo intaa iminkaan kuu sheegayo anaad ila imanaysaa haddana bayd labaad buu tiriyo wuxuu yidhi وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان
markaas ninkani habeenkaa lagu qaatay inuu habeenuun ammaanu doonaya habeenuun buu ammaanaya kolkii hore habeenku ammaanaye imika xidig suhayl la yidhahyo xaggan ka soo baxa waa berigii oo aad u iftiin badan oo iftiinkiisa inta badan inqibaad uu ku jiro inqibaad ashica ayuu leeyahay ashica ayuu leeyahay inqibaad iyo inbisaad buu xidigaasi leeyahay xidigaa ayuu arkay malaha waktigan waktu sabaaxii buu xaggan eegay oo xidigiyo soo baxayuu arkay wuuba la yaabayba wuxuu yidhi wallahi xidigaa maxaad quruxdiisa ku tilmaami kari lahayd bal xidigaa dhabankiisa eeg buu leeyahay waxaa wax u dhigmi karaa miyuu jiraa wuxuu yidhi alla ilahay ninaad jeceshahay dhabankii unbaaba unbaaba malaha ku dhudhow kolkaas yidhi wasuhaylu kawajnati lxibbi nin xabiibkaaya ood jeceshahay wejigii un baaba moodaa buu kuleeyahay waayo xabiib wuxuu wejigii u yidhi ma garanaysaa weji oo dhan ma odhan ninaad jeceshahay wejigii buu yidhi ninka haddaad jeclaato alab alxubbu yucmi camaa siwaah bay yidhaahdeen alab alxubbu yucmi camaa siwaah ninka saaxiibkaaya weligaa ceebkiisa arki maysa haddii saaxiibtinimadu dhab tahay saaxiibka saaxiibtinimadiinu dhab ay tahay ceebtiisa arki maysa hadduu yahay nin akhlaaq xun adigu xukuuyuhu ninka ugu fiican dhinac kasta ha ka ah saaxiibtinimadana waxaa qarinaysa kolka waa wax macaan oo qiimo badan saaxiibku sidiisa leh kolkaas waa wax qurux badan xataa foolxumo ma leh foolxumo iyo midow iyo wax lagu diidaba saaxiibku ma yeesho kolkaasuu yidhi wa suhaylu xibdigan suhayla ma arkaysaa buu yidhi ka wajnat lxibbi nidaad jeceshahay dhabankiisii koodkiisii yaraabaabad moodaa buu leeyahay koodka waa halkaa meelaha koodkiisa intaa yar way dhalaashay inaad ogtahay mooyaane kolkaa intaa yara dhalaasho maad aragtay halkaasaa bad moodaa buu ku leeyahay wa suhaylu ka wajnat lxibbi fi lawn xagga midabka kaa unbaaba ku dhadhowi wax kaloo ku dhadhowin ma jiro isagu suhaylkii xaggaa kuma tashbiihini xagga khafaqaanka ma garanaysaa soo maynaan lahayn inqibaadaad buu leeyahay ashica uu soo daynaya baa jira nuur uu soo daynayo inqibaadaad ku baxaya soo maynaan odhan xaggaana wuxuu yidhi wa qalbi almuxib nin aad jeceshahay qalbigii ayaabad moodaa fi lkhafaqaan xagga gariirka gariirka yaruu samaynayana wax lamidii waa ninaad jeceshahay ninkaad jeceshahay hadduu kaa tago ama aad ka tagto ninkii aad jeclayd ayaa kaa tegey uu kaa maqan yahay muxuu is odhanayaa uu gariiraya qalbigiisa war ninkiisuu yahay war ninkii muu dhintay maxaa ku dhacay haddaad maalimku waayo u yaabaya kolka gariirka uu leeyahay qalbigaasi ma arkaysa khafaqaanka idiraabaadka uu yeelanayo kaasoo kale weeyaan buu ku leeyahay xagga kiisuna haddaba mushabbah baa meesha yaalla waa suhayl aadaatu tashbiih baa meesha yaalla waa kaafka mushabbahun bihi baa meesha yaalla waa wejinada wejinatulxibiga weju shabah baa meesha yaalla waa fi lown halka baytkaa ma arkaysaa laba tashbiih baa ka unkan tashbiihi labaad baa isna meesha yaalla waa suhaylun mushabbah labaad baa meesha yaalla oo mushabbaha labaad waa suhayl aadatu tashbiihuna waa kaafka mushabbahun bihiguna waa qalbilmuxib watushabbahuna waa khafaqaan jadwalku waa inuu tabtaa kuu qoro tabtaa waad aragtaa waxba jadwalku sharxi noogama baahno waa wuxuu ahaa tamriinaad maxluula uu sheekhu ka shaqeeyey buu ahaa sow tashbiihii arkaantiisii laynooma sheegin kaasna isagaa tusaale ahaa namuuda jeer buu ina siiyey tamriinaad adaa kuwanka shaqe lagu odhanaya bayin waxaad ii caddaysaa arkaana tashbiihi tashbiiha arkaantiisa fii maa yatii waxyowga inoo iman doona
أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق
anta niyahu adigu kalbaxri bad baaba tahay fi samaaxati xagga deeqda washamsi cadeed baaba tahay culuwan xagga sarraynta walbedri dayax baaba tahay fil ishraaqi xagga nuurka ninkaasi nin buu ammaanayaa wuxuu la yaabay ninkan deeqsinimadiisa wuxuu is yidhi maxaa deeqsinimadaa dhinacuun kaga shaba aad ka aad kaga dhudhowaan kara dee bad buu is yidhi kuba tashbiihiyo anta kalbaxri halkaa tashbiih baa ka dhashay ma arkaysa mushabbihu waa anta aadaatu tashbiihuna waa kaafka mushabbahun bihiguna waa baxriga wajushabhuna waa samaaxada haddana wuxuu la yaabay ninkan derajada ilaahay siiyey qaalinimadeeda iyo derajadiisu mid aada u fog inay tahay wuxuu is yidhi war ninkan derajada fog leh maxaa xagga derajada ka shabihi karaa wuxuu is yidhi wax ka shabihi karaaba ma jiro oon ahayn buu is yidhi wax alla wax ka shabihi karaa ma jiro oon ahayn buu is yidhi cadeeda cadeeda unbaa dee cirka meel fog ku taalla oo xataa culimadu ay isku khilaafsan yihiin samaa dunyay ku taallaa iyo samaa ulkhaamis bay ku taallaa labaduba way isku khilaafsan yihiin oo rag baa qaba samaa ulkhaamisay ku taallaa haddaba cadeedaasi meel aada u fog bay ku taallaa cadeedaa unbaa xaggaa makaankana ninkan kaga dhadhow buu siiyey kolkaasuu yidhi washamsi culuwan tashbiih labaad baa halkaa ka dhashayoo antadii baa mushabbaha kaafkiina waa aadaatu tashbiihii shamsaduna waa mushabbahun bihigii culuwantuna waa wajushabihii haddana wuxuu eegay ninka nuurka ka soo baxaya iyo iftiinka wuxuu is yidhi maxaa ku dhadhow ninkan dayaxa unbaa malaha ugu dhadhow buu siiyey mar saddexaad ayuu haddana tashbiih kale meesha ka dhaliyey oo antadii mushabbah bay noqotay kaafkiina aadaatu tashbiihii buu noqday bedriguna mushabbahun bihigii buu noqday ishraaquna wajushabihii buu noqday beytkaa imise tashbiih baa ku jira waxa weeye saddex tashbiih ayaa ku jira alcumru milu dayfi aw ka dayfi laysa lahu iqaama alcumru waxaa cumriga loo yaqaanaa milu dayf waa marti oo kale aw ka dayf buu ku leeyahay ama waa shay qalbigaaga saa u yar maray oo kale laysa lahu iqaama wax nagaadiyana uma aha buu ku leeyahay weligaa miyaad aragtay maalinta oo ku sugaysa oo kule maanta mashquul baa tahay dib baan kaaga yar dhacaya wax nagaadi la yidhaaha cumrigeennu male daqiiqaddu kuma sugayso haddaad seexatiyo haddaad soo jeedo isku si unbay unbu cumrigu kaaga socdaa unbu kuu maraya haddaba alcumru mitlu dayf kolkuu yidhi cumrigii baa mushabbaha wuxuu la yaabay ninkani cumriga iyo degdegiisa cumriga iyo degdegiisa maanta oday dhacay haddaad hursatid oo tidhaaba da-daada adeer ka warran waa siddeetan jir ama wax kasii sarreeya wixiis moodaya inuu shalay dhashay shalay buu dhashay saacaddan saacaddii ka horreysayna adduunyada u arkay wixii kaloo wixii hore o dhan uma tirsano iminkun bay adduunyaduba ii baxday buu ku leeyahay iminka un iminkun baan usoo dhashayo adduunyaduba waa iminka un kolka haddaba cumri cumrigu wax tirsan maaha ood sheeg aad dareemaysidba maaha kolkuu la yaabay cumriga iyo degdegiisa ayuu yidhi maxaa tusaale u noqon karaa cumriga iyo degdegiisa dee wallahi marti unba marti unbaa ku dhadhow martidu miyay kula degan tahay soo inta kusaalaantuunka ama baxayso kolkaasuu yidhi alcumru cumrigu milu dayf waa marti oo kale aw ka dayf ama weshii qalbigaaga maray oo kale laysa lahu iqaama wax nagaadiyana aan qalbigaaga aan ku lahayn ama agtaada aan ku lahayn haddaba mushabihu waa cumriga aadaatu tashbiihiguna waa miliga mushabahun bihiguna waa dayfka wajushabhuna waa cadamuliqaama wajushabhu waa cadamuliqaama tashbiih kalaa meesha ka dhashay cumrigii baa mushabaha kaafka ka dayf ku jiraana waa aadaatu tashbiihi dayfkuna waa mushabahun bihigii wajushabhuna waa cadamuliqaamaha oo halkaana way ka midoobeen wajushabaha dambe kalaamu fulaan ninka fulaan la yidhaahdo hadalkiisu kashahdi waa xabag barshoodka oo kale fi lxalaawati xagga macaanka xabag barshaha ma taqaanin waa malabka kolkuu dhaabkiisa ku jira dhaabka suma lama garanayo intaan la malabka halka shinnidu ku samayso ma taqaanaa halkaasa xabag barshi loo yaqaana waa malabku markuu ugu macaan yahay weeyaan oo cajiibka yahay maxaa la yidhahdaa haddaba kalaamu fulaanin ka shahdi fi lxalaawa mushabihu waa kalaam ninka fulaana kalaamkiisu ka shahdi waa xabag barsho oo kale fi lxalaawati xagga macaanka annaasu dadku ka asnaani lmushti waa bahashan mushtigaa lagu feedho ilkiheyga oo kale fil istiwaa'i xagga isleegaanshaha ninkani wuxuu la yaabay dadka iyo siday iskugu dhadhow yihiin hadda adduunka haddaad meel kasta marto sidaa raggu ay u wada fikirayaan unba unba adduunka meel kasta looga fikirayaa waayo noolo oo shaqaysunba ummadda ka wada dhaadhacsan intaa uba ku gudna noolo oo shaqaysan waa laga midaysan yahay weligaa arki maysid waddan idil oo aan khasaartiidu u shaqaysanayo u kalahaya lacagta daadinayuunoo isdhaafinaya miyaa la heli karaa kolka eeg ummaddu xaggan aragtidan ay nolosha ka qabto way iskaga dhadhowday xagga caqaa'idka kama hadlayno laakiin aragtidan adduunyada laga qabo aad baa la iskaga dhadhowyahay kolkuu taa arkay ayuu is yidhi warniyaho ummaddu sidan ay iskugu dhadhowdahay wax kaloo iskugu dhadhoway miyuu jiraaba wuxuu arkay bahashan yar ee lagu feedho ilkaheyga yar ee simana mid alla mid dheerba si aan wax kala dheerba lahayn kolkaasuu yidhi annaasu dadku kaasnaan limushti bahashaa mushtigaa ilkaheygi oo kale weeyaan filisti waay xagga sinaanshaha haddaba mushabah baa meesha yaalla waa annaas aadaatu tashbiih baa meesha yaalla waa kaafka mushabahun bihi baa meesha yaalla waa asnaanu mushti wajushabah baa meesha yaalla waa istiwa qaala acraabiyun nin reemiyi ayaa yidhi fii rajulin nin arrinkii kiyoo ka hadlaya maa ra'aytu fi tawaqudi nadratan ashbaha bilahiibi nnaari min nadratihi maa ra'aytu weligay indhama saarin buu yidhi fi tawaqud xagga huridda nadratan daymo weligay indhama saarin buu yidhi ashbaha uga eg bilahiibi naar naarta ololkeega min nadratii ninkan daymadiisa war nin wuxuu arkay tusaale ahaan nin wax eegaya buu arkay dadka indhahoogu way kala duwan yihin aad bay u kala duwan yihin ilaahay ba isku si uma abuurin indhaha dadka iyo qaabka wax loo eego kolku kolku eegay nin baa malaha soo eegayo indhihiisiibuu ka sasay u ka naxay indhihii oo wuxuu arkay la moodo inay dhimbiila ka duulayaan dhimbiiladaba inay ka duulayaan ayuu saa u arkay markay indhihii indhihiisii ku dhaceen ayuu is yidhi maxaad indhahaa u eg ee isku tashbiihin kartaa wallahi waa naar ololkeed buu kuleeyahy naar ololkeedun baa u eg kolkaasuu yidhi maa ra'aytu ma arag buu yidhi fi tawaqud xagga ololka nabratan daymo oo ashbaha uga dhow bilahiibi naar naarta ololkeyga min nadratii ninkan daymadiisa haddaba mushabbah baa meesha yaalla waa nadrada nadradaasi waa mushabbah aadatu tashbiih baa meesha yaalla waa ashbaha mushabbahun bihi baa meesha yaalla waa lahiib lahiibu naar ayay noqonaysaa waxaa jira wasushabah baa meesha yaalla waa tawaqudka xagga hore uu mariyey fi tawaqud halkuu mariyey xagga hore uu mariyey ma arkaysa tawaqudka tawaqudkaa xagga hore yaalla ayaa ah wasushabihii wa qaala acraabiyu nin reemiya ayaa isna yidhi fii wasfi rajuli nin kale kioo tilmaamaya kaana lahu cilmun ninkaasi aqoon buu leeyahay laa yukhaaliduhu jahlun wax jahlihii una ayna ku jirin wa sidqun ninkaasi run ayuu leeyahay laa yashuubuhu kadibun wax baanihi ayna badxin wa kaana wuxuu ahaaday fi ljuudi xagga deeqdana kaannahu lwablu mahigaan baad moodaa oo cinda almaxli wakti abaara roog weynoo wakti abaara da-aya ayaad xagga deeqdana moodaa eeg haddaba horta dadkaasi waa dadkii aqoonta lahaa ee carabiga sida fiican u yaqaanay weeya luqada sida fiican u yaqaanay nin buu tilmaamay oo wuxuu ku tilmaamay kaana lahu cilmun laa yukhaaliduhu jahlun cilmi wax jahligii una ku jirin buu ninkaa ayaa ninkaa agtiisa abuuri wa sidqun laa yashuubuhu kadib run wax beenihi ayna badhxaynin ayaa kaloo yaalla buu yidhi meeshiisa wa kaana fi ljuudi kaannahu lwabnu cinda almaxli buu yidhi xagga deeqdana waxaad moodaa mahiigaan roob weyn oo wakti abaara da-aya buu waxaynu uga jeednaa wuxuu arkay ninkan xagga waxbixintiisiibuu arkay kolkaasuu is yidhi ninkani waa deeqsi waxbixintiisana ilaahay un baaba og ummadda midba midku ka baahan yahay unbuu dhiibayaa buu yidhi dadku saa maaha maanta haddaad aragto hargeysa shayga ugu yar ninka samaystaa nin baa xaflad yar samaynaya oo masaakiinta u baahan buu ugu yeedhaya wax alla wixii ugu baahan ummadda inta ugu baahan gaar baa loo joojinayaayo nin aan u baahnayn oole waktiba ma hayo ayaa maantao dhan ayuu isku daarinayaa ayuu odhanaya war kaalay maanta halkaa wax laaga jire kii miskiinka ahay ugu dhawaana albaabka ayaa la leeyahay aduha soo dhaafi kolka ma aha ilaahay dartii maaha waxaan socdaa sheek taasuu tilmaamo wuxuu yidhi maxaad ku tashbihin kartaa xagga deeqda wallahi waa roob buu yidhi waa roob roobun baa ku dhadhow kolkaasuu yidhi kaanahu lwabnu mahigaan baabaad moodaa buu yidhi cinda almaxli mahigaan ayaabaad moodaa buu yidhi cinda almaxli haddaba tashbiih baa mushabbah baa meesha yaalla mushabbih waa ninkan mamduuxa u ammaanayo aadaatu tashbiih baa meesha yaalla waa ka'annada mushabbahun bihi baa meesha yaalla waxa weeyaan webliga ka'annadu waa aadaatu tashbiihi ha'da yari ku jir ka'anna ku jirta ma arkaysaa ha'daasi dee waa mamduuxi ha'daasina waa mushabbihi webliguna waa mushabbahun bihi aadaatu wajhu shabihi baa inaga maqan soo maaha waa filjuud oo deeqdiya cinda almaxli muxuu meesha u keenay abaarta muxuu keenay roobka mar goor goorta loogu baahan yahay waa goorma waa markay abaartu jirto haddaba ninkani cidda uu deeqda siiyaa waa ciddii ugu baahnayd ee masaakiinta ahayd ee wax kasta qiimaynaysa daqarinaysay kuwa ayuu siiyaa wa qaala aakhar nin kalena wuxuu yidhi jaa-u calaa khayrin kaana acnaaqaha fi shuhrati aclaam wa aadaanaha fi diqati adraafu aqlaam wa fursaanaha fi ljur'ati usuudu aajaam niman buu ninkanina tilmaamaya wuxuu yidhi jaa-u raggani way yimaadeen calaa khayrin farda iyagoo ku dul sugan kaana acnaaqahaa fardaha qowlahooga waxaad moodaa fii shuhrati xagga caansanida aclaamun calanya ayaabaad moodaa bu ku leeyahay wa aadaanahaa dhagaheegana waxaad moodaa fi diqati xagga yarida adraafu aqlaamin aqlaam caaradahoogii ayaad moodaa wa fursaanahaa ragga fuushanna waxaad moodaa bu ku leeyahay fi ljur'ati xagga dhiiranaanshaha usuudu aajaam libaax kayntiisii jooga libaax kayntiisa jooga ma garanaysaa ninku goormu ugu calool adag yahay kolkuu dadkiisa dhex jooga sow maaha libaaxa haddaad beradiisa ugu tagto ilah kaa badbaadiyun baad leedahay kolkaa libaax beradiisii jooga ayaabaad moodaa ku leeyahay raggani calool adayga waxay ka qabaan eeg hadda ninkani wuxuu arkay rag farda wata horta awalan fardihii buu doonaa inuu tilmaamo fardaha waxaa loogu jecel yahay fardaha waynu ognaho alkhayr macquudun binaasiyatiha alkhayru ilaa yawmi alqiyaama fardaha waa kuwa lagu guulaysto daa'iman ummadii kuway ku guulaysato weeyaan hadda haddaad taariikhda imikadan laxdadaa imika aynu joogno haddaad caalamka dib u eegto ood caalamka eegto waxa weeye ummaddu inta ugu badan inta ugu badan inay dhaqdhaqaaq samaynaysaa farday adeegsataa waa caadi waa taarikhda hayo weeyaan dee nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam macquudun binaasiyatiha alkhayr ilaa yawmi alqiyaama lama odhan nin kolka diyaaradaha iyo gaadiidka kale la helo iyagu way ba way dhacayaan lama odhan nin kolka waa macquudun binaasiyatiha alkhayr ilaa yawmi alqiyaama weeyaan saasay noqonayaan taasuu tilmaamayaayo wuxuu yidhi jaa-uu way yimaadeen calaa khaylin fardo iyagoo ku dul taagan kaana acnaaqahaa qoorahooga aad moodo fi shuhrati xagga caansanida aclaamun calam fardaha kuwa qoorta dhaadheer leh kuwaas ayaa la qiimeeya wa aadaanahaa fardaha dhagahoogana waxaad moodaa fi diqati xagga daqiidnimada adraafu aqlaam qalin daraftii iyo caaradii ayaabad moodaa buu ku leeyahay qalin daraftii baabad moodaa wa fursaanahaa ragga fuushanna waxaabad moodaa fi ljur'ati xagga dhiiranaanshaha usuudu aajaam haddaba kolkaynu taa eegayno tashbiih baa halkaa yaalla oo ah aadaatu tashbiih oo kaana ah iyo mushabbah oo acnaaq ah iyo wajhu shabah oo fi shuhra ah iyo mushabbahu bihi oo aclaam ah tashbiih kalaa meesha yaallo oo aadaatu tashbiihi waa kaana uun mushabbihiina waa aadaanta wajhu shabahuna waa fi diqa mushabbahu bihiguna waa adraafu aqlaam tashbiih kalaa meesha yaallo oo aadaatu tashbiihi waa kaanadii uun mushabbahuna waa fursaanaha wajhu shabahuna waa fi ljur'a mushabbahun bihiguna waa usuudu aajaam weeyaan taasuu tilmaamayoo wuxuu yidhi jaa-uu way yimaadeen calaa khaylin fardo iyagoo ku dul sugan kaana acnaaqahaa qoortooda aad moodo fi shuhrati xagga caansanida aclaamun calanyo aad moodo wa aadaanahaa dhagahoogana aad moodo fi diqati xagga daqiiqnimada adraafu aqlaamin qali mucaaradahoogii wa fursaanahaa ragga fuushanna aad moodo fi ljur'ati xagga dhiiranaanshaha usuudu aajaamin libaaxyo baradoodii jooga aqwaalu lmuluuk ragga boqorrada ah hadalkoogu ka suyuufi lmawaadi seefaha waxjaro oo kale weeyaan fi lqadci xagga goynta iyo walbati xagga jaridda fi lumuur ay jarayaan halkan ninka boqorka ah hadalkiisu aduu ninka xaakimka ee dee meeshuu xukumayay jooga hadalkiisu waa khatar hadalku yidhaha ma soo noqdo sidaa uu yidhi baa loo qaadanaya maxaa haddaba lamida ee lagu tashbiihin karaa seefoo kalunba weeyaan seeftu haddii shayga lagu dhufto miyay iska taagi so sideedaa un jari mayso hadalkaasi waaba seef buu leeyahay ninkan tilmaanta bixinaya kolkaa wuxuu yidhi aqwaalu lmuluuki ka suyuufi lmawaadi fi lqadci walbat fi lumuur mushaba mushabahdaa meesha yaallo waa aqwaalu lmuluuk aadaatu tashbiih baa meesha yaallo waa kaafka mushabahun bihi baa meesha yaallo waa asuyuuf waju shabah baa meesha yaallo waa fi lqadci walbati fi lumuur fi lqadci walbati weeyaan qalbuhu kalxijaarati qaswatan wa salaawa qalbuhu ninkaa hebela qalbigiisu kalxijaara waa dhagaxa oo kale qaswatan xagga ingqallafsanida iyo wa salaabatan xagga adayga ninkanna wuxuu arkay nin qalbigii ninkani malaha wax naxariis la yidhaahdaaba qalbigiisa kuma taaluusiin adayga iyo qallafsanaansha ayuu sin maxaa tusaale uga dhigtaa waaba dhagax buu yidhi dhagax dhagax miyaad ka halmaami waaba dhagax buu yidhi ninkani kolkaasuu yidhi tashbiih buu keenayo qalbuhu waa mushabihii kaafkuna waa wejusho aadaatu tashbiihii xijaaraduna waa mushabahu bihigii qaswadiiyo salaabaduna waxa weeyaan weju shabaha oo weju shabaha inta badan fii baa la geliyaa mararka barkoodna fiida waa la iskaga tagaa qalbuhu ninkaa qalbigiisu kal xijaarati dhagax oo kale aad moodaa qaswatan xagga adayga iyo wa salaabatan xagga qalafsanaanshaha jabiinu fulaan ninka hebel la yidhaahda dhabankiisu ka safxati almir'aad muraayadda barbarkeegoo kale weeyaan safaa'an saafi ahaanshaha iyo watala'lu'an xagga welwelka ninkanina wuxuu la yaaban yahay ninkan dhabankiisa iyo quruxda ka muuqata tusaalaha wuxuu ka dhigay waaba muraayad buu yidhi jabiinu fulaan waa mushabihi kaafka ku jira ka safxana waa aada tashbiihi safxaduna waa mushabahun bihigii safaa'an watala'lu'anna waxa weeyaan waju shabihi kawin waxaad samaysaa tashbiihaatin min aladraafi alaatiya tusaa halkaa tamriinkaa aaniga ah tamriinkaa haaniga ah waa kow iyo tamriinka haalidka ah aqsaamu tashbiih tashbiiha iyo qaybihiisa ayaa in sha allahu tacaala maanta aynu ka bilaabaynaa waxaa jiray dhowr tamriin ood idinku samaynayseen ama aad ka soo hadlayseen oo soo sharxayseen dad waraaqa ku soo qorteen waan idinka eegi doonaa insha allah wixii dusha ka hayana su-aalaadku way ii dambaynayaan aqsaamu tashbiih tashbiihu qaybo ayuu leeyahay mar wuxuu u qaybsamaa tashbiih mursal ah iyo tashbiih mu'akad ah adigu qaybo badan uu inoo keenayo oo laakiin isagu ujeeddadiisu ay tahay mursalkaa iyo mu'akadkaa inuu inoo kala sheego ayuu doonaya inuu maanta ka dhigo alamila ana kalmaai in radiitu safaa'an wa idaa maa sakidtu kuntu lahiiba ana anigu kalmaa biyo oo kale ayaan ahay in radiitu haddaan raalli noqdo safaa'an xagga saafi ahaanshaha wa idaa maa sakidtu markaan cadhoodana kuntu lahiiban olol baan isku beddelayaayo olol baan noqonaya ninkani wuxuu doonayaa inuu ummadda u sheego inuu labawajiilo yahay labawajiilo waxaan uga jeedaa inuu yahay nin ummaddu ay jeceshahay ku soo dhowaato mararka bedhkood fii bacdi alaxyaan mararka bedhkoodna inuu yahay nin makhuuf ah oo ummaddu ay ka baqdo haddaba markii uu maxbuubka ahaa ay ummaddu jeclayd ayuu is yidhi maxaa maxaad isku tashbiihin kartaa maxaa kuu eg tusaalihii ugu dhadhowaa wuxuu ka dhigay biyo saafi biyuu ka dhigay wuxuu yidhi ana kalmaa biyaha waa la jecel yahay oo nin oomunun baa garanaya anigana waa lay jecel yaho ummadda oo ummadda oo dhan baa i jecel sidaa biyaha loo jecel yahaa ana lay jecel yahay buu leeyahay ana kalmaa anigu biyaha oo kale ayaanahay in radiitu marka laakiinan raalli ahay haddii aan raalli ahay weeyaan kolkan lay jecel yihiin biyahoo kale aan noqonaya safaa'an xagga saafi ahaanshaha ayaan biyaha oo kale ka noqonaya wa idaa maa sakidtu haddii aan cadhoodana kuntu lahiiban olol baaban isku bedelaa buu yidhi haddana wuxuu damcay marka uu cadhaysan yahay ama marka uu makuufka yahay ummaddu ka wada baqayso inuu tilmaamo wakhtiga ay tahay wuxuu yidhi markaan cadhoodo daboo kalaan ahay dabka waa la necab yahay waana laga baqaa adduun iyo aakharaba dabka waa laga ordaa wuxuu leeyahay waxaad ka ordaysid oo daba oo olol ah olol baa noqonaya haddaan cadhoodo buu yidhi haddaba almuhim beytkaa laba tashbiih baa ku jira labada tashbiihee ku jira midi waxa weeyaan mushabbihi waa ana mushabbahun bihigiina waa maaga aadaatu tashbiihuna waa kaafka wajushabhuna waa safaaga safaaga saafi ahaanshaha weeyaan biyuhuna waa saafi ninkanina inuu saafi noqonayo ayuu tilmaamaya wuxuu yidhi ana kalmaa'i in radiitu safaa'an anigu biyaha oo kale ayaanahay mar alla marka aan raalli noqdo wa idaa maa sakidtu kuntu lahiiban halkan dambana mushabbihi waa isaga oo kuntu ta'deeda weeyaan aadatu tashbiihiina waa maxduuf wajushabihiina mushabahun bihigiina waa lahiibka wajushabihiina waxa weeyaan makuufnimada uu mid kastiba uu yahay mid makuuf oo laga baqayo yani caybka ayuu noqonayaa haddaba kan dambe tashbiiha beydka qurubka labada tashbiihay ku kala jiraa isku mid maaha labada tashbiih isku mid maaha waayo tashbiiha hore aadaatu tashbiihaa sheegan markuu aadaatu tashbiihu sheegan yahay tashbiiha waxaa loo yaqaanaa mursal zaydun kalbedri oo kale ana kalmaai oo kale ka dambana aadaatu tashbiihii baa xadfan kuntu lahiiban hadda kuntu ka lahiib ma odhan marka aadaatu tashbiihu maqan yahayna waxaa loo yaqaanaa tashbiih mu'akad ah beytkaa waad aragtaa sirnaa fii leylin bahiimin kaanahu lbaxru dalaaman wairhaaman wa irhaaban sirnaa waanu lugaynay fii leylin bahiim habeen madow ayaanu lugaynay buu yidhi kaanahu habeenka waxaadad moodaa albaxru bad ayaad moodaa dalaaman xagga madowga iyo wa irhaaban xagga cabsigelinta wuxuu tilmaamayaa ninkani habeen buu lugeeyey inta badan dareenka ruuxu wuu taagan yahay habeenkii waxaa laga yaabaa haddaad suuqaa hargeysiya waddadaa maalinkii aad ka shar noqoto iyo haddaad habeen marto inuu habeenkaasi kaaga anfac badnaado ood waddadaasi ay kaaga tilmaamaan badnaato habeenkii waxaa la eegaa waxaadan maalinkii eegayn oo dhan habeenkii meelo badan baa la eegaa dareenkaagaa soo jeeda haddaba ninkani wuxuu tilmaamayaa habeen madow habeen aada u madow bahiim waa waxa aadka u madow weeyaan shee habeen aada u madow ayaanu lugaynay buu leeyahay alyal ah alyal bay culimada barhkood yidhahdeen alyal habeenkiibu haddaba wax alla wuxuu tusaale ugu soo qaaday xagga madowga ayuu garan waayey kolkaa wuxuu yidhi habeenkaasi badoo kalunbuba aha baddaa madow biyaha madow ayaa ugu dhadhow buuyi kaanahu lbaxru wajushabihii buu caddeeyey oo laba dhinac ayuu ka dhigay dalaaman wa irhaaban badda waxa uu uga egyahay habeenku xagga madowga waxa kaluu uga egyahay habeenku xagga cabsigelinta dee ummadoo dhan uu cabsigeliy baddaa waa laga baqaa habeenkana waad ka baqaysaa haddaba halkan tashbiih baa ka unkamay aadaatu tashbiihu waa kacanna mushabbihuna waa ha'da mushabbahun bihiguna waa baxriga wajushabuhuna waa dalaamka iyo irhaabka sirnaa fii leylin bahiimin kaanahu lbaxru dalaaman wa irhaaba qaala bnu ruumi ninkii ibnu ruumi la odhan jiray wuxuu yidhi fii taahiiri dinaa'i muganin nin gabyaya ama nin geeraaraya geeraarkiisii kiu raadaynaya ama uu ku ta'asuray ayuu beydkan yidhi
فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل النعاس فكأن وحب فكأن لذة صوته نينكا صوتkiisa macaan waxa bad mooda iyo wadabiibaha tukuka sawdka macaan jidhkaaga uu dhex tukubayo sinatun lulaad mooda tamasha dhex lugaynaysa fi mafaasili nucasin nin nin lulmoonaya ama luloonaya xubnihiisii ninkani wuxuu arkay nin gabayaa ah waa ibnu ruumi nin gabayaa ah oo gabyaya gabaygiibaa kolkaa taiir badan aad u badan aad u badan ayaa naftiisii ku riday taiir aad u badan oo mucjiba ayuu gabaygii ku riday markuu si hayru caadiya gabaygii u ta'fiiriyey shaksigan ayuu is yidhi sawdkan jidhkaaga dhex galay ee naftaadii ay macaansanayso maxaa kula mid ah xagga macaansiga shay tusaale aad uga dhigi kartaa miyuu jiraa ama kan lamid noqon karaaba kolkaasuu xusuustay nin daalay oo maantao dhan shaqaynayey oo lulo ay soo gashay lulooday luladaasi waxaa laga yaabaa inay jidhka saa usoo dhex gasho kolba meel inuu dareenku ka sii tagaa laga yaabaa jidhkuna aad uu u macaansanayo kolkaasuu yidhi fakaana ladata sawtihi ninkan sawtkiisa macaan waxabad moodaa iyo wadabiibaha dabiibka waxaa loo la odhan jiray tukubka sawdkaa macan dhexgalka uu jidhka dhex gelayo sinatun lulaabaad moodaa tamashaa lugaynaysa fii mafaasila nucasin nin lulaysan xubnihii lulo jidhkaaga dhex socotaabaad moodaa buu leeyahay haddana tashbiih baa meesha ka unkaman fakaana waa aadatu tashbiihi ladata sawtihi wadabiibahana waa mushabihi sinatunna waa mushabahun bihigii wejushabihiina wuu iska xadfay wejushabihiina wuu iskaga xadfo wuu iskaga tegey waayo wejushabihu waa xagga irtiyaaxa iyo taladudka mid kasta naftu ayay ku raaxaysanayso irtiyaaxa weeyaan wejushabihu wa qaala ibnu lmuctas ninkii ibnu lmuctas la odhan jiray isna wuxuu yidhi wakaana shamsa almuniirata dii naarun jalatu xadaa'idu daraabi wakaana shamsa cadeedda waxbaad moodaa buu yidhi wakaana shamsa cadeedda waxbaad moodaa almuniirata hadda aadka u iftiimaysa diinaarun diinaar baad moodaa diinaarkaasoo jalatu ay fayday xadaa'idu daraab dadkii daraabiinta ahaa ee diinaaryada samayn jiray birahoogii birtii ay ku garaacayeen waxbaad moodaa buu ku leeyahay lasoo iminka diinaar birtii ka soo ba iminka lacag baankeygii ka soo baxday baad moodaa buu leeyahay lacag baankeygii imikun ka soo baxday ayaabaad moodaa waxaa jira haddaba ninkani cadeedu arkay nuurkeygii baa ka yaabiyey wuxuu is yidhi maxaa tan lamid noqon kara wuxuu xusuustay diinaar iminka uun baankiisii ka soo baxay iyo quruxda iyo nuurka uu yeelanayo kolkaa tashbiih buu sameeyo kaana waa aadatu tashbiihi ashamsana ashamsa almuniira waa mushabihi diinaarkuna waa mushabahun bihigii wujushabihiina wuu iskaga tegey oo waa xagga sidaynu garanayna bariiqa ama barqiga hilaaca mid kastiiyo iftiinka mid kasta ka soo baxaya ayuu wujushabihu noqonaya wakaana shamsa almuniirata diinaaru jalatu xadaa'idu daraabi aljawaadu ninka deeqsi aljawaad farduhu fii surcati xagga orodka barqun khaadif hilaac indhaha kaala tegayaad moodaa farduhu xagga orodka waaba hilaac indhaha kaala tegaya jawaadka fardahana waa loo yaqaanaa ninka deeqsigaana waa lagu idlaaqa oo jawaad waad odhan kartaa ka deeqsigaa kolkaa haddii surciya xaggaa la keeno dee deeqdu maaha surca ku sifayn maysid waa faras baa loo jeedaa aayaddii qur-aanka ahy jiyaad aljawaadu farduhu buu yidhi fii surcati xagga degdegiya dheeraynta barqun hilaac baabad moodaa khaatifun indhaha la tegaya haddaba ninkani wuxuu arkay faraska iyo oragsiisa uu la yaabay maxaa tusaale uga dhigtaa buu isyidhi dee wuxuu xusuustay hilaac wax kale ku tusaalayn maaye dee fardihii orodkooga kolkaan xusuusto waaba hilaac baan qabaa buu leeyahy hilaac kolkaasuu yihi aljawaadu fii surcati barqun khaatif tashbiih buu unkay mushabihu waa jawaadka mushabahun bihiguna waa barqiga wajushabuhuna waa surcada aadaatu tashbiihuna waa maxduuf ninkan kalena wuxuu yidhi anta najmun fi rifcatin wadiyaain tajtaliika alcuyuunu sharqan wagarba anta najmun waxaba tahay buu leeyahay xidig fii rifcatin xagga sarraynta iyo wadiyaain xagga iftiinka tajtaliika waxaa ku daawanaysa alcuyuunu indhaha ayaa ku daawanaysa sharqan bari iyo wagarban galbeedba bari iyo galbeedba adunba lagu soo eegaya wuxuu tilmaamay nin mamduuxuu ammaanayo ayuu mamduuxan u ammaanayo ayuu is yidhi maxaa tusaale uga dhigtaa mamduuxan wax alla waxaad ku tusaale uga dhigtaa muxuu noqonayaa wuxuu xusuustay xidig xidigaha adduunku iskuma ciidiyaan aragtidooda ninka odhanaya xidigiibaad caawa igu hor joogsatay ood iga qarisay ma jiro nin kasta abaalkiisa u xidig hadduu u baahdo ka arkaya kolkaa wuxuu is yidhi ninkani xagga sarraynta iyo sharafta iyo ummaddu siday u wada eegaysa in qura loogu soo eegayo waaba xidig guud wax kaloo ma garanayaaba ma jiro tashbiih buu sameeyo anta najmun buu yidhi fii rifcatin wa diyaain haddaba mushabihu waa anta mushabahun bihiguna waa najmiga aadaatu tashbiihuna waa maxduufka wajushabuhuna waa rifcadiya diyaaga uu sii caddeeyey oo beydka intiisa dambe inta horun bay caddaynaysaa tajtaliika alcuyuunu sharqan wa garban bari iyo galbeedba adunbaa lagu daawadaa buu yidhi bari iyo galbeedba adunbaa lagu daawadaayo hadalkaaga la dhegaystaa wa qaala almutanabi ninkii mutanabbi la odhan jiray isna wuxuu yidhi waqad ictazama kiyuu u qastay sayfu dawlati ninkii sayfu dawle ahaa safaran safar sayfu dawlaa maaga inuu safar u baxo kolkaasuu mutanabbi oo wakti kasta sayfu dawle u gebyi jiray mutanabbiga waa la yaqaanaa nin imtixaan u ahaa ninkani culimada badh ka midii waxay sheegaan inuu nebinimo sheegtay sidaa darteed baa mutanabbi loogu bixiyey nebinimo inuu sheegtay bay sheegaan nin wuxuu ahaa sidiisa fasaaxa ilaahay u dheliyey ummaddana dad idil ayuu ka qaatay o ka kaxaystay kadib kolkuu fasaaxadiisii arkay iyo inay ummaddu isaguun daba taagan tahay ayuu is yidhi ummaddan haddaad nebinimo ula timaadana dee cidku diidaysaa ma jirto nabow uu sheegtay khalqi idil baa raacay wadaadadii baa isugu yimid wadaadadii baa miyaadan ilaahay ka baqaynin miyaadan maxamedna rumaysnayn seenan maxamed u rumaysnayn buu yidhi maxamed waan rumaysana nebi baaban ahay ma nebi baa nebi diida kolkay wadaadadii ka yaabeen ayay yidhahdeen haddaasuu ka nebiga iyagu yidhi laa nebiya bacdi wax nebiyigama dambeeyo waa maxay nubuwadaad la timid kolkaasuu yidhi dee nebigaaba igu bishaareeyey oo ereyga laa idhi waa ismun min asmaa'i kolkaa anigu macruufun fi samaa'i laa buu yidhi La- samada laa baa laiga yaqaanaa nebiguna wuxuu yidhi laa nebiyun bacdi laa ninka laa la yidhaahdaa ee samada laa looga yaqaanaa nebiyun bacdi waa nebiga dambeeya dee nebigaabay sheegeen maxaad sheegaysiin buu yidhi laa nebiyun bacdi kolka eeg laadii nafyiga ahayd ayuu magac ka dhigay laadii nafyiga ahayd ayuu magac ka dhigay waa la xidhay oo uu tawbo keenay kadib kii oo muslim oo tawbo keenay ayuu haddana diinta intuu dib ugu soo noqday uu tawbo keenay ayuu sidaa ku dhintay bay yidhahdeen ragga barkood almutanabbi haddaba mutanabbi inta badan wuxuu ahaan jiray sayfudawlu ammaani jiray ragga barhkoodna waxay yidhahdeen hadduuna mutanabbi jirin sayfudawlu maba soo bixin magaciisana lama maqleen bay yidhahdeen wakti kaste koluu laqabkiisa ammaaniyo koluu magaciisa ammaaniyo koluu nasabkiisa ammaano iyo koluu sidaad garanayso seeftiisa ammaano sayfudawlu dee waaynu garanaynaa kolba dhinac buu kol seeftiisuu ka hadli jiray kolba meel buu ka hadli jiray wuxuu yidhi ayna azmacta ayu hada alhumaamu naxnu nabtu الrubaa waanta alhamaamu أين أزمعت أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام ayna azmacta xaggeed u qasdaysaa ayu hada alhumaam ninkan hamiga badanow war ninkan hamiga badanow xaggeed u qasdaysaa alhumaam ragga waaweyn ee himiga weyn leh ayaa inta badan humaam magaca looga dhigaa naag baa xajaaj binu yuusuf maalin maalmaha ka mida ammaantay kolkaasay tidhi xajaaj binu yuusuf waddan xanuunsanayo hadduu tago waddankaasiba u caafimaadaabay tidhi waa hulaam hulaam bay tidhi waddan buka hadduu tago daaulcudaalkana wuu daweeyaabay tidhi daaulcudaal daaulcudaalku waa xanuunka dawada aan lahayn halkan caydhisku iminka caalamka ugu jiro oo kale ayuu ugu jiray xanuun bilaa dawaa kolkaa xajaaj binu yuusuf waddan wada buka hadduu tagana waddankaasi u caafimaadaabay tidhi laakiin hulaam bay ku sheegtay wuu u yeedhay oo waad ammaantee laakiin halkaad hulaamka igaga sheegtay madha humaam iga tidhaahdid buu yidhi kolkaa humaamka dadka luqada garanaya inta badan ammaantay oo isticmaalaan humaam xataa ninkii nebiga ammaanaya calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi lahu himamun lahu himamun laa muntaha likibaariha wa himmatuhu lkubra ajalu min adahri kolkaa humaam inta badan waa lagu tilmaamaa wuxuu yidhi ayna asmacta xaggeed u qastaysaa ayu hada alhumaamu ninkan humaamkee hamiga badanow waa xaweeye sayfudawloo socod u baxaya naxnu nabtu rubaa annagu waxaanu nahay dhulka bannaanka ah nabaadka iyo cagaarka ka baxa wa anta alghamaam adiguna waxaad tahay daruurtii ku da'aysay halkaa wuxuu leeyahay ummad kala tegi kartaba ma nihin maanta ma inaad naga tagtaa daraanay xaggee tegaysaa annagu adigu waxaad tahay daruurtii meesha baahan ku di'i jirtay annaguna waxaanu nahay nabaadkii gurooyinka bannaan ka bixi jiray burada rubaa wuxuu usoo qaatay waa jamcu rabwa meelaha bannaan horta nabaadka si fiican bay usoo saaraan midda kale dhulka godka way ka hor oomi og yihiin saasuu usoo qaadanaya uu leeyahay annagu marnaba kaama maarmayno waayo daruurtii noo di'i jirtaaba tahay annaguna nabaadkii wax kalaba aan ku bixaynin daruurta mooyaane ayaaban ahayn maxaa haddaba ugu dhacay tashbiih buu sameeyey oo naxnu nabtu rubaa kolkuu leeyahay tashbiihaasi naxnu waa mushabihi nabtu rubaa waa mushabahun bihigii waju shabihiina waa maxduuf xagga ihtiyaajada waxaad garanaysaa waxaad garanaysaa aadaatu tashbiihiina waa aadaatu tashbiihiina waa maxduuf wa anta alghamaam buu yidhiyo anta waa mushabbah labaad alghamaamna waa mushabbahun bihi aadaatu tashbiihuna waa maxduuf aadaatu tashbiihuna waa maxduuf waju shabhuna waa noocaas oo kale wa qaala almuraqash muraqashiintu dhowr bay ahaayeen muraqashu lasqar iyo muraqashu lakbar iyo muraqashiintu rag badan oo laakiin is- isku wada isku wada dhadhow ayay ahaan jireen kolkaa muraqash ayaa isna gabaygan dambe tirinaya annasru miskun walwujuuhu danaan niiruun wa adraaful akufi lcanamu inta badan in jidhka ruuxa la tilmaamo waxaa lagu yaqaanay jaahiliga jaahiligu haddii maanta jaahiliga adeegtid haddaad aragtid nin jaahiligii kamida oo ruux tilmaamay inta badan hazalka gabayga noocan hazalka loo yaqaana jaahiligu ay wax ku bilaaban jireen dee gebigiisa waxaad soranaysaa mararka barhkood waad yaabaysaa dhegtaadaasi wax kale ka dhigayaan sankaagaasi wax kale ka dhigayaan adigu muraqash mura- ninkan muraqashihi ruux buu doonaya inuu ammaano wuxuu yidhi annasru miskun urta yaree ruuxaa ka soo baxaysa tusaale kale ku garan maaya waaba miski buu yidhi halkan tashbiih baa ka dhashay sidaas u kale annasru miskun mushabihu waa nasriga mushabahun bihiguna waa miskiga oo aadaatu tashbiihi baa maqanoo kalmiski annashru ay diibuhu kalmiski bay ka dhignay wuu iskaga tegey aadaatu tashbiihi walwujuuhu danaaniir wejigiina mush wejiga ninkaa ruuxan aan tilmaamayo nin maaha ruuxan aan tilmaamayo wejigiisuna waaba diinaar buu yidhi diinaarka miyaad garanaysaa waxa weeye diinaarku shay waxa weeye shay mudawar ah aadna u qurux badan weeyaan oo dee midabkiisa kolkaad eegto indhaha soo jiidanaya walwujuuhu danaaniir weji wejigana diinaar baabad moodaa wax kale kuma garatinay buuyidhi halkana tashbiih baa ka dhigtay ka dhashayoo wejiguna waa mushabbihii danaaniirna waa mushabbahun bihigii aadaatu tashbiihina meeshuu ka maqan yahay wa adraaful akufi canamun adraaful akuf canam inta badan ninku kolkuu guursanayo waxa loo baneeyay ruuxa dumarkaa inuu intan iska eegi karo sababtu waxa weeyaan waxa la yidhi intanna jamaalkaa laga qaataa intanna jileeca jidhkaa laga qaataa bay yidhahdeen jileeca jidhka ayaa intan laga qaatay inuu ruuxu deliishan karaa kolkaa wuxuu jeclaystay inuu xubnahan tilmaamo ruuxan uu ammaanayo xubnihiisa kolkaasuu yidhi wa adraaful akuf kafafkiisan faraha ku yaalaana canamun waaba canam buu yidhi canamku waa geed yar oo aada u jilicsan aad u jilicsan oo dad farta ku dayda fartu ay inay inay gasho ay sigayso kolkaa wuxuu leeyahay mis di urtiisu waaba miski wejigiisuna waaba diinaar buu leeyahay gacantiisana waxaabad moodaa geedkaa yar iminka tilmaama canamku waxa u dheer intaa waa geed cas weeyaan sidiisa casaan buu u dhashay kolkaa dumarkana halkaa wuxuu kaga yar tilmaamanayaa sidaad garanayso xinihii ayuu ka halkaana ka yar shaaranaya waa ruux nadiifa wakti kastana nadaafadeeda ku jira xaggaasu ka yareegaya iyada laftirkeeda albax yushabbihu wuu shabahayaa ashaaciru ninka gabayaagiihi nafsahu naftiisa ayuu yushabbihu wuu shabahayaa ashaacir ninka gabayaagiihi nafsahu ayuu shabahayaa fi lbeyti alawal beytka koowaad fii xaali ridaahu markuu raalli noqonayo bilmaai saafi buu ku shabahayaa asaad alhaadi ee welibana degan wa fii xaali ghadabihi markuu cadhoonayana binnaari naar buu ku shabahayaa almultahibati ololaysa fahwa ninkani maxbuubun waa nin la jecel yahay makhuufun lagana baqo wa fi lmithaali haani tusaalaha taaniga ana shubiha leylu habeenkii waa la shabahay bidulmati xagga madowga iyo walirhaabi xagga cabsigelinta bilbaxri bad baaba lagu shabahay waidaa ta'amalta markaad ka fikirtid atashbiihayni labada tashbiih oo fi shadri alawal ka awalkaa iyo fi shadri alawal shadriga awalka ah ku jira iyo walmithaali haani mithaalka haaniga ah ra'ayta waxaad arkaysaa adaata tashbiih baad arkaysaa madkuuratan iyadoo la sheegay bikulli minhumaa labadaaba wa kullu tashbiihin tashbiih kaste oo tudkaru fiihi